waxaan ka hadlayno ama hadda aan aan guda gelayno waa wax la yidhaahdo neerlaanka fekhefe bay dhahaan fekhefe dad hat in vrouwelijke genitale verminking waa dumarka iyo gudista sida loo gudo iyo wixii macnaha ayuu ka ay natiijo ahaan ama dhibaato ahaan kasoo gaartay su-aasha ugu horeysa marka waxay tahay als groep gaan we bespreken wat betekent VGV precies. Macnaheedu muxuu yahay vrouwelijke genitale verminking.
waxaan maleynayaa dumarka la gudo inay tahay oo dhibaatada soo gaartay Ah, gabdha weliba gabdhaha dhiilaa meesha dumarka fadhiya gabdhaha la gudo Hoe kunnen wij VGV herkennen in de praktijk? Zij u arki karnaa ama ay noogu muuqan kartaa markii dumarka ay soo marto xaaladda ama gabdhuhu xaaladdaa soo maraan dareen ahaan iyo xaalado caafimaad darteed ay baan kula malaynayaa in erken ay u tahay yaa bubertaydkooda oo marka ay caadadu timaado waxaas oo kale haddii gabadhi la guday gabadhi kale isku mid maa wax ku xanuunsadaa waa dhibbay kala maraan daadis laakiin anaga soomaali ahaanta buubay noo tahay waxaan fircooni baa waa na soo gaaray waa isu soo wada diibna laakiin hal inta marka imaani biseef ah haddii ciyaalkii la guday dhibbay kala kulmaa bay sheeganayaan laakiin soomaaliya may sheegan jirin marka waxaan dhaqan u leenahay iyo fir fir fircooni waaye dhaqankeena waa ku jira dhaqankana waa ku jiraa laakiin diiniyan yaa sunno way jirtaa laakiin anaga sida soomaalida madaabtooda ama maxay ahayd loo xirxiro isniid hadda aniga bisaafka hoo normaal aan arki jirnaa soomaaliya jooga laakiin asiga telefisi iyo waxaad ka aragto isbeji farminkin waaye musaabaqadeen dhaqtar kursi En wie kan er voorbeelden noemen of ervaringen delen of vertellen? Ja, nala qaybsan kara ama noo sheegi kara eh, tusaale ahaan waxyaalahaas uu gabdhaha ama dumarka ka arkay oo ay u sabab tahay gudintii gudista
markii hore horta intaan anigu ka garanayo ama aanan intaan maqlay eh, siduu ninkan sheegay ninka fircooniga ah waa wax eh, jiilka jiil isu soo dhiibay oo oo dhaqan aad u qaldan kulley aniga ilaa ah sab- eh, eh, sharciyan dara dara qofkoo lagu tacadiyayo eh, jismigiisa dareenkiisa ilaahay u sameeyey iyagoo u daliishanaya le macnihii eh, sunnadii iyo gudniinkii baan raacaynaa iyadoo asbaabada badan oo caafimaada loo samayn karo islaam baa googoynaysa toltolaysa qofkii markaas dee aad tacadi badan baa loo geysanaya inta ugu muhiimsan ee laga marayaana waxa weeye gabadhaas in dareenkeeda loo kontaroolo si awooda loo adeegsado oo ama dareenkeeda loo dilo si loo xakameeyo inantaasi magaranaysa inaanay dareen ama hamuun iyadoo dee dhaqan ahaan asaliga ay dee diin ahaan iyo dhaqan ahaan baa ceeb ka ahayd inanta aan macnihii toltolayn ee xaaladaa marin Een, xitaa haddii la guursado lagu arko xaaladda waa lasoo furi jiray taasoo sii adkaynaysa in mar walba uu dhaqankii sii shaqeeyo Ba- waxaan xasuustaa da- dumar badan oo loo soo furay macnihi intii la guursaday ee la arkay inaanay tollayn oo dabeetana dib eh, loo soo celiyo la yidhi ah, reerkeeda lagu celiyo marka kolley intaa ani ka arkay de- muhiimadda laga lahaa horta waxaan intaasun bay ahayd dhaqankiina waxaa sii adkeeyey inuu jiilba jiil isu sii dhiibo dadkii oo la qabatimay ninkii oo raba gabadh bikra ah, bikradii waxaan ka aaminay bikrada dee sida diiniyan aanu u naqaano bikrada dee ilaahayba qur-aankiisa ku sheego waa baab kale laakiin bikradiina waxaan u naqaanay ka islaamtoo samayso ee afka ka toltasho baalka ee kaasay bikradii ay dadkii soomaalida ahaa u ayideen taasaana si adkaysa nin walba inuu ku hamoodo oo inuu gabadha ba- baalkeedu u xidhan yahay iyo wixeedu u xidhan yahay marka adigoo soo gaabinaya muhiimadda laga lahaa horta intaasay ahaayeen laakiin dhibaatooyin badan oo berigii aan la ogeyn oo jaahilnimada darteed caafimaadka dartii eh, siduu ninkaas sheegay dadka dumarkii oo aan dee waalidkii kontaakti la lahayn darteed baanay waxba u sheegi jirin laakiin iminka maadaama casriga noloshiisbasi wax la ogaaday dhibaatooyin badan oo dumarka ku hayo ay dumarkii sheegteen markay dhalaan xarumaha caafimaadka markay tagaan keliya xanuun maadan xanuun waxyaaba badan oo noocaasa eh, eh, difaacii jirka oo xumaada marka kulley dhibaatadiisu way badan tahay intaan ka ka warhayo ja.
Yeah, aan soo die, kordhin die karaa.
vrouwen die je net noemt die achteraf dus ze, ze gaan trouwen of ze, gingen, ze waren getrouwd en, of, of wilden ze trouwen dan kwamen ze achter dat ze dus niet meer eh, of, of maagd zijn of, of echter niet besneden zijn Ja.
Nou, om tevreden te stellen met, eh, met de aankomende man en misschien zijn familie, gingen ze dus terug Ja.
on weer dichtgenaaid Ja.
te worden.
Ja, ja, ja, waarom weer?
Dat Dat moet moet- echt geluid. Dat is gewoon gescheiden.
ja, Niemand- gescheiden.
Nee.
En, en ik heb, eh, Ja, dat is als al getrouwd is, maar als zij voor de trouwerij al ja, pro- probeert te dichtgenaaid te worden, om alleen die man tevreden te houden, Ja, zo.
dan is dat dus, Dat- dat- dat.
dat is een Ja.
traditie dus, wat Ja.
eigenlijk niet klopt.
Ja.
Gevolgen is Mm.
dat er dus moeite gaat met ongesteldheid, Mhm.
eh, gezondheidsproblemen.
ja, Daarnaast, als zij ooit zo'n vrouw eh, zwanger wordt, dat zij dan ook moeite heeft met de bevalling. Of sterker nog, geen moeite, maar misschien extra risico loopt Kan ook Ja, zien.
om, eh, om inderdaad eh, normaal te bevallen.
ja, ja, ja.
Volgende. Oplossingen. Mannen. Wat zijn de oplossingen die jullie kunnen bedenken? Ko hortagga ama se uga hortagnaa gudistii iyo natiijooyinada macnaha natiijooyinada natiijada xun ee kasoo gaaraysa ama dhibaatada kasoo gaaraysa dumarka iyo gabdhaha se uga hortagnaa maxaad maxaad fikradaysaan sunna macnaheeda maxay tahay hala sunneeyo diinta Derde is sneetje.
Ja.
Voor de kruidtoast. Maar doordat je als eh, gebloed is. Dat is zonde. Dan is het klaar. Dat is Ja.
alles. Dat is ja.
Maar niet dichter naar jezelf als je Maar dat gevangen valt ook nergens op. Maar alsnog, alsnog. In sommige landen, bijvoorbeeld Saudi-Arabië, hebben ze eens niet de sunnah.
Nee.
Dus we zijn moslim volgens de boek Ja.
en volgens de Koran en hadith. Maar het staat nergens op dat we moeten een meid of een meisje moeten besnijden. Dus dat is al onzin. We hebben al die jaren dit cultuur, even hoe zeg je dat, eh, geaccepteerd en stand gehouden. Maar het staat nergens op.
ja.
Nee, Dus wat wij moeten doen is gewoon misschien mensen even informeren. En eh, ja, en begin bij jezelf, bij, bij je familie, bij je omgeving, waar, waar je leeft, waar je woont. En even doorgeven. Dat is het punt.
Maar ik denk niet dat we hier in Nederland dit probleem hebben. We hebben dit probleem niet. Hier in Nederland mag niet een vrouw besnijden. Als iemand zijn kinderen naar Somalië brengt en gaat besnijden, dan krijg je een probleem hier. Dus het enige ding is, laten we eh, verbieden in Somalië. Een Somalisch wetboek maken dat het eh, verboden moet worden. Net als hier. Dan kan, eh, kijk in Kenia is verboden. Kan je niet doen nou, misschien in eh, een privéhuis of zoiets, maar niet volgens de wet. Maar hier in Nederland en Europa weer dit, ge- dit probleem niet.
ja, 20% gebeurt in Nederland wel dat eh, mensen willen brengen, zo stiekem aan kinderen.
Nou, Somalië brengen en dan... eh, Ja, Ja, maar dat- onder, onder drie jaar of vier jaar, als ze een vakantie nemen, moeten ze niet praten. Gewoon later kan ze goed als mensen ze krijgen.
terugkomen, dan wordt Maar wat jij zei, inshallah, is, islamitisch staat nergens op. Maar wat wij doen is gewoon oude vieze mes aan allemaal dichtnaaien. En met de rijsttesten. Het is... eh, ja, zo gitaar, zo is. Oh, gitaar gaat een beetje laten bloeden, een beetje afsnijden als het lang is. Maar niet die deuren even dicht doen. Bij Somaliërs doen we gewoon helemaal dicht.
Ja.
Jongen moet hij tevreden houden. En jij krijgt ook, als je macht krijgt, krijg jij ook, je kan niet eh, genieten. Na één week met die olie, alles moet je gebruiken om hard te breken. Het is allemaal eh, zit eh, zo helemaal dicht. Het is gewoon fout.
maar welke concrete aanpak hebben we hiervoor Persoonlijk, eh, ik, ik vind sowieso zo'n vieze praktijk. Waarbij eh, met z'n allen moet tegenhouden, ongeacht op welke manier. Dus zoals eh, onze broer heeft gezegd, gewoon begin bij jezelf. En ook hardop s- met de familie en met kennis zeggen. Dit is gewoon een vieze praktijk, laten we gewoon stoppen. Ook niet alleen hier, maar ook in onze eh, moederland. Eh, en, en de consequenties zijn groter dan wat wij net noemen. Niet alleen eh, eh, gevoelens, niet alleen over. eh, maar eh, is een eh, eh, grote consequentie voor iedereen die betrokken is. Niet alleen de man, de familie, de kinderen hebben last van. eh, de moeder heeft zelf meerdere keer last van. Niet alleen bij de bevalling, maar ook eh, hele omgang met haar eh, geslachten. Eh, eh, alles is gesneden, ze kan niet eens vergelijken met eh, normale eh, eh, andere vrouwen bijvoorbeeld. Dus dat, de, hele, de hele trauma is eh, eh, gigantisch groot.
Ja.
Ik denk persoonlijk dat heeft te maken met, ze hebben zelf meegemaakt. Dus eh, Ja.
ayat de Koran komt daar, inna wa janna alayhi ala ala. Dus ze hebben zelf meegemaakt, dus ze willen ook hun dochters, net als traditie, overdragen aan hun, aan hun dochters. Dus daar is de, de hele, dus als, als de moeder zelf niet beseft dat dit wat gebeurd is, was eh, eh, verkeerd. Was het gewoon, eh, eh, daar begint het mee.
Maar hoe, hoe is het nu in ons land? Ja, ja hoe, In Somalië of in- hoe het nu gebeurt in Somalië.
in Somalië.
Gebeurt het nog steeds?
Wat is dit? In Mogadishu gebeurt het nog steeds. Dadka badan kood ma sameeyaan.
saanaha sheekeenaysay ilmo yaroo loo keenayo dabamadhama qajilay jirtaa ilaa waxay dhaa saddex samsanay jirtaa laakiin gurigeega la keeni maayo ilaa lasoo gudo marka waxaa waaye waa la heen waayo waa ka xagga ka dhacda waksaan waa abaalo noqtay marka saa agtoonaa fadhiyaa marka waxay tiri habeerna ugu tahay waxay tiri gurigeygaan rabaa inaan keeno laakiin waan u sheegay waan ku xiray ilaa lasoo gudo gurigeyga la keeni maayo maanta lasoo gudo kadib baa la ii keenaya Runtii waxaa ka saddex toban sano jirtay markaa Soomaaliya gud abi gud maxay soo kuma tiri kartaa lacayna.
aniga laba jeer baan tijaabiyey anigu isku wallahi wallahi laba jeer baan wax tijaabiyey anigu isku dadaaliga yar weyne xilli anigu dhafayna waxay ahayd xilli dagaala iyo wax jireen marka safar baan iska wad garanaysaa xaaladaha qaar oo kale marka waa yar weynaay marka sida ninkan sheegay nin ran qaar ka qaatay dhalinyarada xirinkoodu way wada gudnaay markaa la joogay marka qof walba de xitaa ciyaarisa marka la kaadinayo kaado kala kaadinayo istususayaa adiga heer waxa tahay qamdaris maogtahay iscuqdad baa ka qaadan maogtahay dadka xataa beriga hataa dhaqaale la isku guyi jiray maogtahay xitaa dhaqaale mulku ahaa marka marka waxaa dhacday inaan laba jeer makiinada makiinada soo iibsaday xarig soo iibsaday xarig xarig yar soo ahay walaahi tegey walaahi walaahi sanaaga inta tegey aan saan xidhay ayaa waana rabaa duruftigiina wuu igu yaryahay ana dhowr jeer ku noqnoqday aan si maanta go-aan qaado Gabadhooda saas sameen lahaa.
marka laakiin Waa run. Gabadha marka la gudayo waa qaas runta. It's like 200 dollars something like that. Still family haysana jiri soo maaha. Marka gabadha markay weynaato waxay bay u noqonaysaa waxaa leeyahay reerkaas gabadha u joogta ma gudna. Like, waxay- Inside in laga bedelo.
haddii tahay xilligii casri jaahiliyadii waxbay yaraan layd soomaalida waxaan ka leeyaaba ayagoo og inay dembi tahay diiniya iyo haddana sameeya
Isticmaalan ikhli. Dikulaad saak dadka Allah fala Allah adeega Soomaaliya.
muhiimadu su-aashii ugu dambeysay uu axmed ina weydiinayay xalka ah niyo xalka horta aniga ahaan waxay la tahay xalka berigii hore de hablaha waxa waalidiinta fatraawga ku yareeyey inantu markay baalaqdo in ay iskontarooli karto fatraawga waxa ku yareeyey contacti kamuu dhexayn qofka inuu isagu naftiisa leeyahay uu- uu uu magaranaysaa aad aaminto ilmahaagu markuu kaa baxo ayaa aad u yarayd u kale xitaa inantii markaana de cilmi maadi iyo cilmi diiniya toona la barin xataa waxba ma kala manage garayn karto qofka khaldaya qofka saxaya feedbacka waxaan uga imana laakiin hablihii imka alxamdulillah badankoodii daliyo dibadba waxbay barteen de mid ilaahay dee xumaatada ugu talagalay ama dee iyadu ugu talagashay mooyaane ama dee caqlixumo xun iyo og furi khaldan qaadatay mooyaane badankeeda hablaha aan waxaan aaminsanay inay e, e, dee tii ugu talagashay mooyaane inay dee ka- inamada xitaa ka control badan yihiin ma garanaysaa ka kalsooni badan yihiin oo og tahay macni mustaqbalkeeda iyo de- laakiin berigii hore waxaa ku keenaysay waalidiinta dee aaminaad badan may jirin Iyo aqoon la'aan.
iyo aqoon la-aan haynantiina aqoon iyadu isku difaacda ma laha waalidkiina uu ogayay inanta inuu ay xabsi ahaan guriga ugu hayay aan meel wax u dirin aanay bixin waxba kala garanay adduun ha qofka ha waa sharafteeda hilib meel saaran waaba u bixiyaaba gabadhi guriga kugu jirto ama guri nina kaga jirto waa nooc min alxabsi dee waxaa leedahay darsi sida abubakar uu sheegayay waxaa leedahay inaan shaqada ka bilowno waa nimankeena oo ayna raadin soomaaliya marka la aadaya inaan dhahna gabar kinki laa rabnaa
Soomaaliya hadda midda soo sheegaya islaamo wax may baran jirin hadday dhakhtartan tule naa waa loo guursanayaa waxay ahayd naagtu waa wadnihii guriga odayna madaxii guriga waaye wax walba naagta hadii si walba wax u barato waxla hooyada wax baraysaa un inay xirnaato la tulo oo ay cuntada barato gaari naqato afartaa mitir ay xaaqdo ay samayso marka waa la ilaalinayaa si loo guursado si aysan ama- waxaa jirta hadda meelaan gabadha haddii lasoo gudo waa loo samayn karaa kinka oo lagu celin karaa sax wajihi maan hadda xaasaskiina inaad dhakhtarka geysaan oo dhahdaan kintar kusoo sameeya
gabadha gabadha ugu yar oo la guday oo mataqaana waxba kala ogeyn inaad ka dursumo waa dhibaato waa inaad iska dhaadhicisaa qorbaadka waa berigi hore oo keeba maxay ahayd cuntadeedi waxaa adaa hayay gabadha waa laga guursaday bay ahayd ninkan nolosha saaxiskaayo shaqa may jirin wax may jirin gabadh yaran hadda wax walba way kala og tahay intay ku dhalatay adaa u sheegto aabo kuugu fiicna ama gabadh saandaa u sheegto dhahdo gabadhaada la hadaloo bal socodka ha yarayso intaan la guursan ceeb iyo noo keena hadday hooyad la hadasho is energy Way jaahilnimada la dagaalameyna. Jaahilnimada oday wuxuu dhahay in annagana iska bilowno. Ilmuhu banaankiisa ha kacay isbitaalka ha geeyo.
no no no hadda way habelinta koorto na hadday luinaya ku dhaleen godkii caadaa qodanaysaa laakiin e uma baahnid wakti ma joogtid ee maxay ahayd dadka dhahaya bodadka oo isku filnay waa geed oo mataqaan maaye si fiican u korin mataqaan maarka geedka markuu la leecanayo waa naarta is hubin dee waa in marka xarig lagu xiraa inta xarig lagu xiraa kintir baa u baahnay naas inaan weynaystaa u baahnay okay waa naartaadii waa la soo guday hadday kuu furan tahay So just keep it there.
just keep it there laakiin dadka ee Next generation ha ka fikirnaa.
next generation maya next generation waxa waye dadkeena weyn waxaan hadda dhaqanka africa ku haya waa annaga waxa dhoofaya ee tagaya xagga tagaya toddobaatan jirka america tagaya ee raba gabar yar inuu ka dog qaab waa xal in lagu adeegeliyo Orano oo hadaa konton jiro gabar konton jiro iyo reeso yani dee maya dadkaa ka dhigin dadkii baahi baa haysaa qayb konton jir baa tahay gabar xataa oo gudan oo konton xataa guurso laakiin dadka ha ku gumaysan laba boqol bixinayso ama saddex boqol dool bisha u dirayso gabadha ugu yar ee hadda iskool ka baxday waxaad samaysan leedahay halaysiin hooyada dhibka ay martay adiga wogtaa minta hadday dhalmo tahay eh, xanuunka fircooniga iyo ka- gudniinka fircooniga hadday dhalmo tahay hadday wax walba tahay dhibaatada in marta iyadoo og ee haddana u- ay ay u ogoleen gabadheeda inay marto a- adiga qaba waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ruuxaas ha ila imaan aniga saacadii tahay gabdhaha kale hooyooyinka inta dee waxyaabaha qaar laguma qasbi karo infaat hadii tiraa gabadheeda anaa waxaas weli jira ama maba la gudi karo hadii tiraahdo yani odig waxaa laga yaabaa inuu fifty fifty leeyahay dhaqaale kale ma jirno waxaa loo sameynaya bale waxay ahayd inay reer dhaqanto guri hagaajiso bariis kariso taabisa marka inta markaad joogto taas ku fikirto adoo markaa wax wax wax ka kaayi wacyigelinta naga maqanto ninkaan oo fudud hadda waxaa aniga- aniga markaan hadda ciyaarkii sexa kala hadlaysaa Eh, waa ka- waa ka fududa aniga waagi hore dee sexna loolala hadli lahaa oo dhihi lahaa Eh, sida aniga reegan oo kale Eh, reer baa taa oo yaa- ilintaas ka tajir yani ma ma wanays wixii waa barate Eh, yaa ooye naga aroos Eh, wax wax ugu qofri bogta ilmaha marka hooyada la hadasha dhahda waxaan eh, iska ilaali waxba ka dhaalan lahayn laakiin eh, gudniinka wax badan buu ilaaliyaa eh, ilmihii malaa la hadlo communication meesha ku baxay siduu bilowgii kuugu sheegay isagu isagaa bilowgii kuu sheego waxay fududaysteen inaan qofkan dabagelgelin waanin wax barin oo diiniyaiin midna barin la sheekaysan fuulkiisa weydin si cabliyana ilmihii may khuruyeen odad xaalado badanna way jireen jaahilnimana way jirtay oo qofkii waxaa laga yaabaa inta ilmahan is arkayaanba gabadha waysiyarta waxaa laga yaaba hooyooyin ay suuqa fadhiisato aabbihi inaanu camal bahayn marka way fududaysteen sida ninka sheeko oo kurtu ruutay qaateen waxay yidhaaheen magaraysa qofkan saas unbaynu ku amaan hablo waxaa jira habeenkii marka hooyada soo noqoto maalin oo dhan ka maqata la eegi jiray aynfada daaqa markay inato ama laanga daaq maqnaato ama habeenkii oo kale markay meel aado intay soo noqoto la eegi jiray control lagu samayn jiray dus eynaqa keliya qofkaas ka dhexeeyey ee communication la samayn jiray waa hoosteeda wacyigelin waxa ugu muhiimsan waa wacyigelin iyo wax isweydaarsi in loo waaniyo dadkii la wargeliyo khasaare iyo faa'iido loo sharaxo lala sheekaysa caruurtii waalidiintuna inay ogaadaan de natiijada iyo xun ee ka dambaysa hadhow oo gabadhaa soo gaari karta ama ha noqoto dhanka caadada ama ha noqoto dhanka dhalidda in labadaba ay wax daran u tahay oo aan ceeb loo arkin Well, I know how much I'm getting to the whole material. So I think like uh, next step in this matter, or that can be just para dibadda jooga dadka naga dambeeya Soomaaliya jooga bashaq inuu ku saaro oo la dhaho eh, si sharciyan ah meesha doonta ha noqoto ama galmudug ama eh, somaliland ama meesha doonta ha noqoto sharciyan in dastuurka lagu daro gudniinka inuu nooc tahay kaas waxa ka dhacda waa soomaaliya so basically halkaas inuu dagaalka jiro adoontii netherland dhexdeeda in laga sameeyo ama yurub dhexdeeda so yurubiyaankan iyo netherlandkan iyo intay soomaaliya caawinaan ay leeyihin waxaan ku caawinayna inay ku xiraan condition haddaan gabdhihina gudaysiin mana caawinayno
wou net zeggen. Maxaa de- dadka ugu badan waddanka lacagta u dira waxaa waaye diaspora. Dadka familiga qofka lacag ma ku diraya oo als je- ik ga geen geld sturen als jullie Maar het is zo- tegen twee eh, partijen bent.
Dus begin bij ons hier in de diaspora, we moeten gewoon eh, ons land iets, ons kracht veranderen. En dat heb ik in Somalië gedaan.
والله اليوم تسيم شو بكره خلافه قرنيه لكن وعي قلتها شو وعي قلتها شي كوميونيكاسيون